waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi caaway waa xaflad weyn waxaan dareemaynaa inay tahay hogaamiye aan jecelnahay ee bulshadiisa ku lahaa amaal badan sidaa saraftale ee dadkii ummadii u ahayd lafdhabarka ay uga soo qayb galeen qofkii shiday iftiinka haatan u baxaya maamulka galmudug ee natiijadiisa la taabtay sugan qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalkan sweden gaar ahaan magaalo madaxdiisii stockholm qodob oon raba inaan ka sheegay tiicay waxay tahay iyadoo la igu tiriyo inaan ahay nin dadku ay igu tiriyaan anaan isu haysto qof fikirkiisa si toos u cabira haddana aan dadka kale uga cabsan inuu ahaa hogaamiye mideeyey dad kala afkaar duwan aragtiyo kala duwanaa hogaamiyihii ku guulaystay inuu ku mideeyo inay meel ku wada noolaadaan oo weliba ilaa hadda loo la-yahay oo dhowr iyo toban ururdiimeed dhowr iyo toban siyaasiyiin dhowr iyo toban ku guulaystay inuu isu keeno oo ay si nabada ku wada noolaadaan qodobka labaadna waxa waaye inuu ahaa hogaamiye shacabka oo matalaya raalli ka yihiin kaliya waxaan rabaa inaan xusuusiyo meeshaan aan taaganahay waxaan uga soo qayb galay xaflado aad iyo aad u tiro badan dhammaantoodna waxaa looga ducayn jiray ticay baad xusuusatiin marka dadku jecel wax badan ilaahay ka baryayay inay ku arkaan adoo caafimaad qaba kusoo dhawow waa ku mudan yahay gunta hoose ayuu maamulkaas ka soo dhisay wuxuuna gaarsiiyey heer lagu faani karo waxyaabaha uu qabtay waxaa ka mid ah dhinaca waxbarashada caafimaadka biyaha iyo nabadgelyada agoo aglada sallaxay badda ku saysaamay seebaalka cirifka weyn oo aadan soo saaray waxaawa soo jiiri oo suubanow nebiga diinteenna uga saldhigay ayaan sacabada u taagnoo guulaan sugnaa ee ilaahuw kulankeenna ka yeelkaya abshira waxa ugu muhiimsan aniga igu muhiimsan xafladan waxa weye farxadda inaan la qaybsano walaalkeen oo ilaahay gacantii cadowga ka soo saaray runtii bili-aadankana waa la imtixaama imtixaan buu soo maray walaalkii kaleo meesha ku harayna waxaan leenahay ilaahay ha kasoo fududeeyo intaas kabacdi wixii hore a usoo qabatay iyo weli in lagu baahan yahay dadkaa hore uga hadlay keliya walaalkii cabdullahi ciise waxaan la qabaa fartiintii uu galmudug u diray oo aan leeyahay dadka madaxda galmudug ticay hadduu idiin yimaado wax idiin dhibi mahayo waxbuu idiin soo saaridin hayaayo ka faa'iidaysta intaas ka bacdi waxaan rabaa inaan mikrofoonka kusoo dhaweeyo ex madaxweyne xiben iyo xeeb mudane cabdulaahi ticay soo dhawow mudane
sukaayo keenay meeshan runtii nana waafajiyey inaan maanta ku wada sheekaysano mahadoo dhanna asiga sugnaatay marka labaad waxaan rabaa inaan mahad celiyo jaaliyadda sweden khaasatan maaragtay guddiga qabanqaabada stockholm waxaan kaloon rabaa inaan mahad celiyo dhammaan maaragtay wafdiga ka kala yimid gobolada sweden iyo dalka norway iyo finland iyo meelaha kale aan la sheegin dadka ka yimidba waxaan leeyahay waa mahadsantiin xaqiiq sharaf ii ah inaan maanta idin hor istaago anigoo maaragtay hambal ah meeshaana ay tahay meel aan horay soo istaagay ilaahayna ay waafajiyay maanta inaan mar labaad kasoo noqdo alxamdulilah waa nabadoobeen tan labaad tii ahayd midaynta markii aan ka noqdo meeshan ba waxaan u istaagay sidii aan uga shaqayn lahaa arrinkaas dad badanna waa igala shaqeeyeen oo maamuladii markaas jiray ahaa alxamdulilahna waxaa ka dhashay maaragtay galmudug baa ka dhalatay oo maanta ah maamul lagu midaysan yahay waxaana leeyahay ilaahay ha waariyo nabad joogtaan ha ka dhaliyo
shirkii ingiriiska ka dhacay labada kun iyo labay tobankii ayaa waxaa la kulmay qof mas-uul oo ingiriis ah wuxuu gu yidhi waa siduu u yiri code on code wuxuu yidhi news dad badan oo aan saaxiib la ah waxay ka shaqeeyaan soomaaliya maantana lacag badan ay ku- ay ku- ku haystaan arrinkaas balse erey aad tirahdid ma ay jecla maxay tahaan reerigan idhaah waxaad tirahdaa yidhi burcad oo ajnabiyaa jirto oo caddaan laba burcadaa jirta aad tirahdaa